doctor cabdulaahi cabdi yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne ayaa xoolo-dhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurka cabeebka oo ka mid ah xanuunada faafa ee ku dhaca xoolaha xanuunkan ayaa hoos u dhiga wax soo saarka xoolaha iyadoo astaamaha lagu garto ay ka mid tahay caanaha neefka oo yaraada nabro ka soo baxa maqaarka iyo gariir caloosha neefka lagu arko radio beerlula ayuu uga waramay doctor cabdulaahi saameynta xanuunkan iyo sida looga hortago waxaa ka mid ah xanuun layihahdo f m d ama cabeebka soomaalida u taqaano xanuun yacni aada khatartiisu leh oo faafa oo xoolaha dhammaan aan dhaqano dhammaantood ku dhaca waaye si gaar ahna lo-da ku dhaco aada caan uga ah xanuunkaas si toosa xooluhu isugu gudbiyaan si aan toosayn sidaasoo kale isugu gudbiyaan sida tooska waxaa lo jeeda yani xayawaan kale inuu xayawaan kale ka ag dhawaado yani contact toosa ay sameeyaan ay ku kala qaadi karaan si aan toos ahayn yani waxyaalaha xoolaha ka imaada sida caanaha iyo caanaha kaadida iyo dhiigga iyo waxyaalahaasoo kale haddii yani muxuu ah neef infected ah uu gaarsiiyo neef kale way kala qaadi karaan marka xanuunkaas ayaa muxuu aha ayaa ugu caansan ayaa kamid ah xanuunada ugu caansan calaamada lagu yaqaan way jirtaa oo neefka waxaa lagu yaqaanaa inuu muxuu ahay cunadii uu joojiyo waxbuu cuni waayo inuu yani muxuu aada u tabar dareeyo oo fahmadiisa neefka yani muxuu ah aaday u liidata waa lagu yaqaanaa waxsoosaarkiisa caanahaasoo kale inuu hoos u dhaca waa lagu yaqaanaa yani muxuu ahay waxaa kaloo lagu yaqaanaa inuu yani gariiro neefka cabeebka waxaa kaloo lagu yaqana waxaa ka mid ah inuu gariiro waxaa kaloo lagu yaqaanaa calaamadiisa caanka oo aadka caanka ugu yahay waxaa waaye nabra kasoo baxaya yani afka iyo kasoo baxaya iyo carabka iyo ayaa muxuu ah kamid ah sidaasoo kale naaska ibtiisa kasoo baxaya iyo maqaarka qaybo badan oo kamid a kasoo baxaya waxaa fiican inaad iska ilaalisid dhakhtarkaca oo yani hawshaas xirfadlaha u ah ee yaqaana inaad la wadaagtid oo arrintaas kala tashad sidaa fiican sidaasoo kale haddii xoolee u dhintaan xanuun noocaas ah in laga ilaaliyo deegaanka laga ilaaliyo haddii la samayn karo la duugo hilibkaasi ama la gubo ama muxuu ahay la fogeeyo oo meel fog oo yani bulshada saameynin aan kulehan la geeyey ayaa fiican si deegaanka loo ilaaliyo xanuunka cabeebka ayaa ku dhaca dhammaan noocyada kala duwan ee xoolaha iyadoo uu hadda ku badan yahay xoolaha gobolka hiiraan